الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay baabkii baabu fadli man maata lahu lwaladu bal ruuxii ilmo uu dhalay uu dhinto ixtisaab iyo sabirna laba yimaada ajriga iyo fadliga uu leeyahay axaadiisii markaa qaar baan soo aragnay ama saddex xadiisiya baa inoo horeeyey intii inoo harsanayd baana adigu bal halkan inooga bilaabmayso wuxuu ihi imaamku raximah llahu tacaala xdثna عyاaش qال xdثna cبدالأعلى qال xdثna محمد بن إسحاq qال xdثnي محمد بن إبراهيم بن الحاrث عن محمود بن لبيd عن جابر بن cبداللaه qال أنه qاaل العyاaش بن الوليد iyo cبدالأعلى iyo محمد بن إسحاaq waa صاaحب الsيرة ama إmام أهل المغازي way noo wada horeeyeen mحamed ibn ibrahim ibn alxaarثna waa nin hiqa ah oo rijaalu صaxiixeyn kaba mid ah bal raggii marka la eego dabaqaadka hore ee keli kelida ah xadiidkii inama alacmaalu bniyaat waaba ninka saddexaad oo calqama kuba xiga weeye ee qolooyinka afraadda xagga hore maxamed ibnu labidna rasuulka ilaahay xayaatadiisii buu dhashay waa nin ansaarah kolley ro'yo leh ama jaanibkaa suxbo lagaba looguba tirinayo walow aadna markii dambe uu cumriyey oo kolley dhowr iyo sagaashankii hijrada uu bal matalan soo gaadho xataa saal ibnu saacdi saacidi oo la yidhaha madiine isagaa ugu hor dhintayna ugu dambeeyey wax saxaabada rasuulka ilaahayna waa ka dambeeyey isaguya marka maxamed ibnu labiid baa wuxuu ka warinayaa jaabir ibnu cabdillaahi qaala wuxu uhi jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu canhuma samictu waxaan maqlay rasuul llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay yaquulu xaalu ku qowlayo man maata ruuxa uu dhinto lahu isaga halaaatun saddex min alwaladi oo saddex caruuroo uu dhalay ruuxa ay kaba dhintaan faxtasabahum axaadiista qaarkood ama in badanoo dee xadiidka bacdigood kumay qeydnayn qeydkan kaydnaya horta sabir uu kuba sabro mowdkoodii isagoo dee ilaahay agtiisa ajriga iyo hawaabka uu kaba helaya filanaya rajaynaya uu markaa sabro kolleyna axaadiista iyadoo mudlaqa ku timi xadiidkani waa qaydan yahay oo qeydkan ixtisaabku waa guud ahaanba fadligii iyo hawaabka iyo ajriga la helayo qeyd buu uba yahay oo xadiidkan bay kuwa kalena kuba xambaaran yihin ixtisaabkuna waa ruuxoo dee sabra isagoo ajri iyo hawaab rajaynaya ilaahay agtiisa kaba filanaya oo waxaan mawcuudkan weynee la isuguba ballan qaaday ayuu yaqiinsan yahay rumaysan yahay markaa uu sabray waa masiibo wafaadka iyo geerida ayaa waa ku sabray sabirku maaha inaanu nixin ma aha inaan ilmadiisu ilmayn maaha waayo wixii qalbigee muruga ah ruuxu ikhtiyaar uma laha ilmada uu ilmeeyo ruuxuna markay waxani oo kale ama umuurahani kuba yimaadaana iyadna rasuulka ilaahay wuxuu kuba magacaabay naxariis iyana inay tahay oo isagoo inan uu awow ahaa ama inantiisu ay dhashay oo aada markaa u sakaraad oo ama aada u culus rasuulka ilaahay gurigii intuu yimi uu markaa gacanta kuba qabtay u ilmeeyey ayaa markii la weydiiyey rasuulka ilaahay arrinkaa wuxuu ihi arrinkani waa naxariis oo ilaahay inasaynu axaadiid kuba soo marnay addoomihiisa kuwa naxariista u naxariistaan ibraahim oo inankiisii ah markii uu dhimantayna rasuulka ilaahay muxuu ihi alqalbu yaxzan waalcaynu tadmac qalbigu waa murugoonaya ishuna way ilmaynaysaa walaa naquulu ilaa maa nurdi rabbana waa tan laakiin sabirku wax ilaahay raalli ka yahay mooyaane se inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun iyo taasu mooye wax kale laakiin afka kama odhanayno kuma qowlayno bal waynaa lifiraaqika ya ibraahimu lamaxzunuun bal markaa ixtisaabka ilmadii iyo murugada qalbiga iyo dee ruuxa waxaan kuba yimi ee naxariistu sababteeda ay tahay iyo ixtisaabku kama hor imanayo ee wixii jazaca saqayladii iyo dhawaaqii iyo baroortii ruuxii oo dee hadalla ku hadla tilmaamaya sabir la-aantiisa tilmaamaya ama ficil taasa sameeya taas weeye waxa anfiyayo meesha sawaabkiina ka saaraya faاxtasabahum dakhala اljannata jannadu ruuxa si gelaya qulnaa waxaan nidhi jaabir baa odhanaya yaa rasuul allahi rasuulka ilaahi haweyne kale o mubashir odhanayo su-aashan oo kale iyadna xadiidka oo kale warinaysay way jirtaa su-aashan laba timi qaldee akar min shaksin baa su-aashan laba yimi e rasuulka ilaahay munaasabaadkii kala duunaayo xadiidkan uu kuba sheegay wathnaani ay waman maata lahu thnaani laba ruux kii ama laba ilmo kii ay kaba dhintaanna maxaa xukumkiisu noqonayaa qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wathnaani waman maata lahu thnaani laba kay kaba dhintaanna fadligaasuu leeyay ixtisaabkii haddii laga helay ilaahay baa naxariistaisa jannadiisa ku gelinaya qultu lijaabirin maxmuud baa yidhi jaabir baa waxaan ku idhi wallaahi baan ku dhaartee ara anigu waxaan ictiqaadinayaa oy ila tahay low qultum haddaad markii odhan lahaydeenba waaxidan wa waaxidan a odhan lahaydeen oo su-aashaa midkana a weydiin lahaydeen la qaalo inuu odhan lahaa maxay dee wuxuu odhan lahaa waa xadfanya maqowl qowlke oo ay la qaala waaxidan isaga midnaban taasna waa raacin lahaa ujeedada siyaaqu kaba fahmay oo wuxuu islamalaha haddii markii rasuulka ilaahay lagu yidhaaho ruuxa deel mid kelii uu maalan u saqiiray ama ruuxuu kaba dhintayna maxaa arrintiisu ay tahay wuxuu odhan lahaa bay ila tahay oo waaxidan taasna uu odhan lahaa qaala wuxuu ihi markaa markaa jaabir ee laqaaladaasi laqaala nebiyu sala allahu calayh wasalam waaxidan taas bay tahay oo waaxidantiibaa xadfan ama qadaran halkan qaala markaa faacilka qaalada dambena waa jaabir jaabir baa wuxuu yidhi wa ana aniguna adunuhu wallahi wallahi baan ku dhaha saasaan u malaynaya haddii markaa dee su-aasha lasii wado oo waaxidanna laba idhaaho waan u malaynayaa inuu taa odhan lahaa kale xadiid baa wuxuu soo arooray caaisha iyadoo dee xadiidkan oo kale ay kaba maqashay oo ama dee ibnu cabaas xadiidkiiya ruuxa laba farad waa laba ilmood oo u saqiiro kaba horeeyo ummaddeeda kaba mida ay jiraan ilaahay baa jannada sababtooda ku gelinaya sabirka uu ku sabraya dee musiibada heshay markaasaa faman kaana lahu faradu min ummatika caaisha aba su-aashan oo kale ayaa xadiidkaata ku yimi bal ruuxa mid keliya lanaho waman kaana lahu faradun ya muwafaqa laftiga soo arooray weeye haddii aanu waxbaba lahayn oo wax ka horeeyeyba aanu jirinna dee caaishan oo kale waa sii shanigeedu ahaayo dee carruurmay dhalinbe faman lam yakun lahu faradu min ummati qaala ana faana faradun liummati lan yusaaba mithla xadiidka waa soo arooraan leenahay farad baan ummadayda uba ahay oo dee aniga musiibadan xagga wafaadkayga wax la mid ah oo lagu asiibay maba jirto dee waana taa ruux kasta in sida lafti kuba yimid dee ruuxay musiiba kuba timi rasuulka ilaahay ba waafaaday geeridaasaa dhacday ummadda oo dhan ba wada caam yeelaysaye taasi sabir haw noqotay iyo wax sabir siiye oo kale oo bal markaa dee aniga oo wax la mid ah laguma asiibayo ruuxna dee ruux kastaba arrinkaasi musiibuu isagii uba yahay ama taanibkaa marka la eege bal kolleyin xataa haddii dee ilmihiina fadli iyo thawaab weyn waa leeyahay ruuxii dee iminka haddii farad iyo yaryari iyo sagiir lagaba hadlayana maaha macnuu ka weynay inaanu ajri iyo thawaab lahayn ee ka weyne kolkol isagaaba ruuxii ugaga sii adag kolkol meesha uu ku badnaynayo iyo isagoo dhici karta hawlkabahay iyo umuurahaas murugada iyo waxa kuba yimaadaa uu kaba wenyahay dee kolley dadkan yaryar baa yaridoodan iyo inaanan xinsi iyo dembi iyagoo asal ahaan lahaynba sida laftii inoogu dambaysa iyo kolley malaa maxabad dabiici oo ziyaado oo waqtigaa jirta iyobay fadligan u yeesheen kii weynaanay isna fadligiisu kolley ruuxii kuba sabray waa fadli aada iyo aada u weyn haddaanu min baabi awlaba noqon bal taas weeye weli axaadiis way noo socotaa walow xadiidkan uu xadiid aynu dee casharkii un ku soo marnay amba baabka unuu dib u soo celiyay iyadoo wax saasi aanay uba dhaxayn sanadkun buu in yar yar bedelay qeybta hore oo wuxuu yidhi xadaثna عaliي بن cabdاللaahi qaala xadaثna xafs bnu khiyaaثi qaala samictu dalqa bna mucaawiyaةa huwa jadhu waana awowgiye xafse awowgiye xafs awowgiye qaala samictu aba zurcata can abi hurayrata ana mraata xadiidku imika boqol iyo toddobiyo afartan raqamkii weeye waa raqamkii boqol iyo afar iyo afartanaad xadiidkaynu ku soo maray casharkii hore halkuu inoogu joogsaday xadiidun baaba kaba dambeeyey waa xadiidkii uun huwa dee takraarun kolley kitaabkiisa saxiixana waa suu yeelay hadduu san oo kale ee xadiid u soo celinaya walow inta badan dee abwaabo uu isku xigxigta uu kuba soo celiya laakiin markuu san u soo celinaya tarjamo gaar oo u dhigto oon tarjamadii ahayn hadduu soo celinayo tii hore aanu kuba dayn oo fawaaidii xadiidka mid ka mida ayuu tarjamo ugaba dhigtaa san oo kale baab keliya waxaa la arkaa in aan saxiixa lagu arag walow laba baaboo isdaba socdo ama saddex iyo afar baaboo isdaba socdo xadiid keliyana kolkol la arko waa dhowr baaboo isku xigo oo xadiid keliya laakiin markastaba tarjamo gaar uu dhiganaya tarjamo gaar uu dhiganaya ay ka dhigan tahay fawaa'iddii xadiidka laga qaadanayay mid ka mida waayo taraajimtiisani waa xadiidka wixii laga faa'iidaysanayay tarjamadu tahay markaa kolba faa'iide cusub intuu dhigto oo cinwaan ugaba dhigto ayuu xadiidkii ku soo arooriyaa markaa markuu soo arooriyana way naadir inuu xadiidkii isagoo ama matnigiisu sidii unuu yahay amase uu sanadkiisu kii unuu yahay uu soo celiya waa la arkay axaadiid aan dee saa u badnayn oo matni iyo sanad wadaagsaday oo uu soo celiyay laakiin way ku yartay kitaabka takraarka waa kuba batee saxiixan ka wadaa ee wuxuu sameeyaa sanadku markaa bedelaa ama matnigiiba hadduu doono kuba tasarufa dee barh kaba tagaayo in kuba gaabsada ikhtisaar buu la yimaadaa in ama kolkol sanadkii haddii uu kii uun yahay waa tacliiqiyaayo sanadku iska wada xadfaa laakiin kolkol uu sidii usoo celiyaa way jirtaa imakana halkii hore waxaa eeg cumar ibnu xabs ibnu khiyaas buu ka wariyo sheekhiisa ahaa maantana waa cali bnu lmadini imaamkaas labada waa intaasaa isbedesho xagga dambe ismay bedelin ee sheekii baa isbedelo markaa dee sheekh cusub oo uu sheekhu leeyahay baa sanadkiisi noqday ayuu sanadkiisi ka bilaabmaya cibaaradii markii horeba aan maalintii dhaweyd waa tii aan yar sheegaya dalq ibnu mucaawiyana waxaan soo nidhi waa awowgiyo waa kan imaka matiga ay noogu caddahay inuu bal maalan dalq ibnu caawiya xabs ibnu khiyaas awowgiya huwa jadum wuxuu hi can abi hurayrata lakiin xadiidku waa ka ayn soo macnaynay ana imra'atan haweeney baa atat inabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay u timi bisabiyin ilmo yar bay ula timi usan muslim ka soo naqlina xadiidku muslim buu ku sugan yahay waanu xanuunsanayay marka ay u keentay faqaalat waxay tihi udcu llaha lahu ilaahay u bari in ilaahay i caafiyo caafimaad siiye ilaahay ii weydiiye maxay taa u leedahay faqad dafantu halaaatan saddex baan aasay saddex kan ka horeeyaa igaba dhintay oo waa taa lafdiga muslimkaa soo naqliya marka hore waa ini akhaafu calayh waanu cabsanaya dee waxay koladii saddexay kaba dhintay kana malaa waa intaasuu dhintaa bay leedahay waanu cabsanayaa ee ii ducee faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi markay saddex inay dee hore ay dee waxa weeyaan ay dhashay ay kaba dhinteen ay bal maalan u sheegtay ixtadarti waxaad oodatay bixidaarin xero shadiidin adag waya waa xero aan laga soo dhici karin lasoo dhaafi karin waa xijaab adag baad samaysatay min annaari naar naartii xero adag baad ka oodatay ama xijaab adag iyo sitri adag baad ka samaysatay oo naartii aad kaga badbaado ilaah baa kugu naxariisanaya o jannaad ku gelaysaa xadaanaa caliyu caligu waa cali bnu cabdilaahigan imakaan hayno uun caliga meelahan in kolley uu imika idlaaqayo waayo hadduu cali idlaaqona waan sheegnay waa cali bnu cabdillaahi buu ujeedaa saxiixaba oo taas oo kale waa ibnulmadini markuu idlaaqayo waa cali bnu madini qaala wuxuu ihi cali xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa sali bn abi saalixi can abihi can abi hurayrata kalley kitaabkan waxoogaa yaroo tacliiqa musharax yaroo kooban oo kolkolna uu fadlulahi samad kaba soo qaaduu yar leeyahay intan waa laga yaabaa inaan fadlulahi samad kuba sugnaynee suhaylka ay xadiidka aabihi kaba warinaya aymaya sufyaankan imika xadiidka warinaya suhayl kaba wariyey ayaa waxay i taalla wahuwa thawriyo waa sufyaan thawri wax dhici karana maaha waa sufyaan ibnu cuyeyne weeyaan sufyaanku inaga i taallaaye laakiin de ma jirte xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa suhayl bnu abi saalixin can abihi can abi hurayrata oo dee xadiidka hadduu doonaha wariyo suhayl kaba wariye laakiin dariiqan baan leenahay sheekha dariiqan sheekhe in suhayl ibnu abi saalix in ayaa xadiidka uu kaba maqlay can abihi can abi hureyrat kolley suhayl iyo abihiba hore inuu soo marray abihiina abu saalix baa la yidhaha dakwan ama magaciisa dakwan ee asamaan iyo zayaatiyana way raaciyaan waana dadka axaadiis abu hurayre wariyo dadka ugu badan weeye ayuu kaga mid yahay isaga iyo abu salama iyo abu saalex iyo abu salama iyo waa ragga ugu badan axaadiisa abu hurayra dadka ka wariyo de waa bal waxa de laga yaaba in la gaadhsiin karo saddex boqol wax ku dhow haddaba abu hurayra ayaa muxuu ihi jaءat imra'atun haweeney baa timi ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa u timi faqaalat waxay tidhi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow oo rasuulkii ilaahayow imna anagu haddaan dumarka nahay laa naqdiru ma karayno calayka korkaaga fii majlisika majliskaaga oo raggii baa noogu kaa qaalib noqday oo dee masjidku walow uu koobnaa wax sitaaradoo waqtigii rasuulka ilaahay dumar iyo rag u dhexaysay iyo dhismaba jirin inta dambe ay ku tukanayeen ragguna inta hore sufuufta kolkol dee waabata saa dee axaadiista rasuulka ilaahay noogaba sugnaatay inuu dumarka amri jiray inay sujuudda ku yar raagaan intay raggu haag hagaag u fadhiisanayaan khaasatan sufuufta ee isku xigta weeye safka ugu dambeeya rag iyo ka ugu horeeya dumarkay noqotay waana ta keentayba sufuufta ragga ka ugu shar badan inuu kaa u dambeeyo noqdo sababtu dee umuurahaasaa jira dumarkana ka ugu horeeya uu noqdo haddana taasi haba jirtay dee marka uu rasuulka ilaahay fadhiisto bal salaada iyo khudbada iyo mooyaane uu fadhiisto cilmi sheegayo o kale dadka ay ku soo ururaan soo xalqeeyaan dumar meel ay ka soo fadhiistaan may jirin taas bay leedahay raggii baa annaga nooga kaa qaalib noqday oo lafdigu waa soo arooray ma karayno majliskaagio kulama fadhiisan karayno raggii baa fadhiya fawaacidna noo ballanqaad yowman maalin maalin noogo noo xadi maalin gaaroon kugula kulanoon dee ama meel gaara kugula kulanoo dee aanu wax noo sheegtid ood cilmigana soo gaadhsiisid maalintaa anaga noogu ballanqaadoo maalin noo yeel antaas oo dee haddii bal matalan dumarkii majaalista cilmiga way xaadirayaan iyagoo asturan oo dee ikhtilaadna aanu jirin oo dee imakana masaajideenu waaba taas ay kala xidhan yihiinba haddii dee aanay umuurahaasi jirin in dee mjl dersi gaara loo yeeliyo majlis gaara waatan rasuulka ilaahay baa yeelay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fawaacidna yowman na'tika fiiha aanu ku nimaado bal maalin nooyo xadee oo noo goo oo noo cayin aan ku nimaadno na'tika fiihi jawaabtii dalabkay ku jasmisanta waan ku imanaynaa haddii adee saa yeeshee faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh mawcidukuna idinka bal yabohin yoomkiina aan idiin ballan qaadaya ama waqtigan iyo meeshaan idinku ballan qaadaya inaan idiin imaado beytu fulanin hebel gurigiisa weeye waa ruuxuu u magacaabay dee kolley yoomkiina u xadeeyey fajaa'ahuna rasuulka ilaahay baa u yimi dumarka lidaalika almawcidi ballankaa iyo mawcidkaasu iyagoo iyaguna halkii isugu tegay buu ugu yimi wakaana fima xadahuna rasuulka ilaahay dee cilmi buu u sheegay xadiid buu u sheegay intan kumuu dhammayn laakiin waxyaalihii uu ku yidhi waxaa kaba mid ahaa ma minkuna imra'atun yamuutu laha halaaثatu min alwaladi fataxtasibhum ilaa dakhalat اljanna ma minkuna idinka idinka mid ma aha imra'atun haweeney yamuutu uu dhimanayo lahaa iyada oo dee kaba dhimanayo halaaثatun saddex min alwaladi caruura oo saddex caruura ay iyagii kaba dhimanayaan fataxtasibuhum ajri tirsanaysa oo macnaha sabraysa iyadoo ajrigeediina dee filanaysa ilaahay ka ajri siinayu kaba sawaabinayay taasi ma jirto ilaa oo ay jirto haweeney saddex caruuri ay kaba dhinteen ixtisaab iyo sabir la timaada aanay ka muuqan jazac iyo argagax iyo baroor iyo markaa dhardildilaacin iyo dhol isla dhac iyo waxyaalo saasa ee ay sabirto dakhalat iljanna jannada way gelaysa ilaah baa ugu naxariisanaya arrinkaa musiibadaa heshay sabirkaa ay sabirtay iyo carruurta yaryar ee uu kaba qaaday dee markaas taasoo jannadu gelinaya faqaalat imra'atun haweeney baa waxay tidhi waa haweeney kolley su-aashan caysha way weydiisay umuhani balde adigu waa tacadudaybe haweeney baa tidhi wathnaani macnaa laba tii ay dee waxa weeyaan kaba dhintaanna maxaa xukumkeed iyo noqonaya arrinkeedu qaala wathnaani waasaynu soo maray xadiidkii horeba kaana markaa wuxuu yihi suhaylun suhayl wuxuu ahaa halkan kolley shaarixuna ma soo qaadin xadiidkuna xataa imaam axmed oo kale qisadan muu dhammayn oo dee waxa weeyaan taas walow dee xafidnu xajarna sharaxiisa ama kale kitaabuljanaaisiyo dee sharaxaan uu soo qaato marka waa suurtagal dee hadduu bal imaka dadkan imaka sufyaan leeyahay oo sufyaan ibnu cuyeyna dee waa dadkii laba kulmay waa taas cid kaloo kaba warramaysa bal hadduu bukhaari leeyahayna waa dee ixtimaal walow dee laga yaabaa sufyaan inay isagaba badnaato kutubtan taraajimtana walow aan aada u wada tatabucin khaasatan dee kolle cibaarada waxa weeyaan intii yar aan eegay kumay sugnayn cibaarada haddii aan xadidi lahayn cidda tidhi aan xadidi lahayn laakiin waa nooc ammaan iyo taskiya ay ugu sugan tahay suhayle suhayl ibn kaana suhaylun suhayl wuxuu ahaa yatashadadu fi lxadiidi xadiidka mid aada sugbaadka iyo ku tashaduda waa xagga dabdintiisa iyo umuuraha kuba tacalluqsan oo yaxfadu waa xifdihi jiray walam yakun ma ahayn axadun axadna yaqdiru mid kale an yaktuba cindahu agtiisa inuu wax ku qoro ujeeddadu kol hadduu xadiidkii sheegayo siday arrintoodu ahayde iyaguba xifdi inta badan ay aada u adeegsan jireen waqtiyadaa hore in majliskii dee wax lagu qoro muu ogolaan jirine wuxuu dooni jiray in laga xafido dee bal haddii waqtigaas laga xafido oo walam yakun axadun yaqdiru an yaktuba cindahu rag badan oo aimada ka mid oo agtooda lagu qori jiray walow tashadud adag ay ahaayeen oo markaa aan dhaqdhaqaaqiyo ogolaan jirin xataa dee wuxuu inay marka hore soo diyaarsadaan mooye se qalin la qorto iyo bal ruux ruux adigu dee dhaqdhaqaaq ba aan ogolaan jirinna way jireen waa ilaalin iyo majliska haybadiisii ay taa ilaalinayaane bal agtiisa wax laguma qori jirin kolley bal kalaamka waxaan leeyahay ciddii tidhi halkan kelo de xadiidka laba socdo waaba bukhaari inuu hadalkiisii tahay labadan sheekhe ka horeeya mid ahaan inay tahay khaasatan sufyaanka laba kulmay waa ixtimaal be laakiin waxa ay tahay un arrinkani waa shahaado iyo markhaati kac loogu markhaati furayo cinaayadiisii badnayd uu xadiidka su-ayl u cinaayoonayey iyo xifdigiisii uu cinaayoonayay kolley dee ninku maaha raggii xufaadda ahaa eesan oo kale sufyaan iyo ama aabihii abu saalix iyo martabadoodii ma gaadhsiisnoo laba sinna kol kol inay waxyaala yimaadaan waa suurtagaloo bukhaari oo kale waxaan cibaaradan laga yaabaa inaanu isaga ahayn bukhaari oo kale kitaabkiisa saxiixa isagoo maqruunu wax ka wariya macnaa ruux kalaa la socday keligii oo isagoo keligiina wax kamuu warin oo kitaabkiisa may dhicin laakiin waxay dhacday isagoo ruux kale la socdo oo la xidhiidhsanoo de waa ruux kale oo ama xadiidkiisa ay isxoogeynayaan ama kaba sii xooga badan maqruun ahaan buu bukhaari dhacay muslim se usuul iyo shawaahidba waa ka wariyaayo dee muslim nusqadiisan waa bihii kaba wariyey way ku badan tahay oo muslim isagu waa xujaystaa bal aimada qaarkood waa sida nasaa-i oo kale iyo ayaa bukhaari dee maalan kuba haysay inaanu ninkan wax ka warin oo lahaa rag ka hooseeya oo ay magacaabeen raggaas baa kitaabka ku sugan uu kaba wariya waana kan suhayl aan dee saas oo kale u xujaysan muu xujaysan bukhaari kitaabkiisa kuba sugnaaday isagoo maqruuna marka waa shaahidun wuxuu kaba wariya oo nasaa-i oo kale iyo dee muslim bukhaari taa way ku eedeynayeen ama way kuba hayseen oy lahaayeen isagoo fulaan iyo fulaan kaba wariyey ayuu sahayl oo kaba sarreeyana kaba tegey oo bal waa taase laakiin waa nin rijaalu saxiixi muslim iyo inta kaleba bukhaarina arrinka aan sheegnay buu ugaba sugan yahe calaa kulli xaalin arrinkani waa ammaan laguba ammaan iyo shahaado loo qirayo cinaayadii oo xadiis uba lahaa taasu xadaanaa imaka kitaabkaygana waxay igu sugan inuu musanifku xadiidkan soo saaray oo dee kolley dee san un kuma soo wada saarin xadiidkan bukhaari iyo muslim way wariyeen laakiin abu saciid dee qisadana lama socotiyo intan dambe abu saciid alkhudri baani labadooduba ka wariyay bukhaarina isagu ka wariyey muslimna isagu kaba wariyey laakiin xadiidka abu hurayra iyadoo uu inoo dambeeyuu imaka waxa weeye me xadiidka abu hurayra mee bukhaari iyo muslim iyagu jumlo xadiidka kaba mid ah ayay maalan isaga kolley ee way ixaaleeyeeno waa ku sugan yihiine waa xadiidka riwaayadan kale ubay ixaaleeyeen ta abu saciidna way dhameeyeen oo iyagu dariiqa abu saciid bay kuba wariyeen xdثna xrمي بن xفص وموسى بن إسماعيل قال xdثna عبدالواحد قال xdثna cثمان بن حكيم قال xdثnي عمرو بن عاmر الأنصاري قال xdثتني أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال in sanadka xadiidka kolley xadiidka hore waxaan leeyahay asalku dee saxiixii labadii saxiixba uu kuba sugan yahay axmed kolley ka ku sugnaayen sheegaya qiso la-aan waa kan dambe xadiidku labada horeba uu ku wada sugan yahay lakin waa can abi saciid markuu dhan yahay ama abu hurayra qeyb kaba mid oo lam yabluqu lxinse jumlo sidaas ahayd oo ayuunbay dee iyagoo intii kalena yaxaalaynaya labadooduba xaramiy ibnu xafs kolley waa nin hiqa ah oo bukhaari sheekhadiisii ka mid ah dabaqadii atbaacu taabiciinta la kulantayna raggoodii ugu waaweynaa kaba mid ahaa magaciisuna nisbe maahe waa magace suuradii nisbadu ku yimi xaramiyu bnu xafsin oo abu caliyin albasriyu waxaa jirta oo iyadana ayn bal maalan ninkan bukhaari iyo buu kitaabkiisa ku sugan yahay nin kale oo bukhaari iyo muslim ay wadaagsadeen oo ay magaca in yar dabaqada ka horeysa oo xaramiyu bnu abi cumaarata la yidhaahaana waa jira waa bukhaari iyo muslim labadaba kitaabkooda waa ku sugan yahay waa dabaqada ninkan ka horeysa atbaacu taabiciintii ugu dambeysay bal isaguna waa magac suuradii nisbada leh magacana ay kuba kulmeen xaramiyu bnu abi xafs kol ibnu abi cumaarataan ujeeda n kolleyna n wax labada saxiix dhacay oo magac suuradan lehsanna nin saddexaad oo dee kutubta suganta mid ka mida dhacay waa jira isaguna san oo kale kuba yimi laakiin labada kitaab ee bukhaari iyo muslim wax suu magacan ah xaramiy oo dhacay waa labada ninaan sheegayaa jira kan iyo kaa kale muuse bn ismaaciil aad buu ugu soo noqnoqdaa kitaabkeenna cabdilwaaxid ibnu ziyaadna iyadna horeynu usoo aragnay cuثmaan ibnu xakiim ibnu cabaad ibnu xunayf waa nin ansaara oo reer awsa markii hore madiine ahaa markii dambena kuufa degay oo hiqa ah lagu kalsoon yahay oo atbaacu miya taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaaye laakiin xadiidka wuxuu ka warinayaa nin kale oo ansaareed oo camr bnu caamir la yidhaaho halkan caamirka bedelkiisa waxaa kaloo la yidhaaho caasim oo ninkan camr bnu caasimna waa la yidhi san oo kalena waa la yidhi oo magaca aabihii oo caasim iyo caamir labadaba way dee yidhaaheen caasim way la yidhi dee san imanka inoo taallaba bal arrinkaasi waa jira saa daraaddeed kolkol ruuxa dee kutubta taraajiimta markuu hayo hadduu camr bnu caamir nin kaloo dee ninkan ahayn oo hiqo ah oo ninka hore cuhmaan ay isku martaba yihiin baa jira oon ka loo jeeda ahayn oo kolkol waxa dhici karta inuu hore uu heli waaye magaca dee ay ku soo arooriyeen waa camr bnu caasim camr bnu caamirna waa la yidhaahaa bal nin weeye isna reer madiine ah xaaf bnu xajar maqbuul uu kaba cabiro oo dabaqadii saddexaad ee ruwaadda kaba mid ahe bukhaari baa kitaabkeenan keliya ayuu ku sugan yahay kutubta kale usuusha kuma sugnaa ninkaa kaleen leeya camr bnu camir alansaari waa nin dee ka yar dambeeya isagoo hiqa oo kutubta lixdaaba ku sugan baa jirta cuثmaan ibnu xakiim un baana riwaayada kaba wariya oo wax kaba wariya bal markaa kolley waa nin dee ku dhow xad jahaalaba kuba dhow wuxuu ninkaasi xadaadnii umu sulaymin oo anas ibnu maalik hooyadii ayaa ii warantoo qaalat waxay tidhi كنت وxaan aha عind النبiي صلى الله عليه وسلم يوما maalin faqاala wuxu uhi ya أma sulaymi أmu sulaymey maa min mslimayni ma jira laba شhaksi oo mslima waa dee aabihii hooyadii yamuutu lahmaa ثaلaaثaةa أwlaadi saddex caruuri iyagii ay kaba dhimanayaan oo yamuutu ay dhiman lahumaa wa ثaلaaثaةa أwlaadi lahumaa ilaa oo ay jiraan adkhalahum اllah الجanaةa labadan waalid ilaahay jannaduu gelinaya bifadli raxmati iyaahum iyagii baaba ku sugaya kadinka jannada bal xadiid baa wuxuu ku yimi inay odhanayaan waalidkaiyo oo yimaado uun mooye anagu ma gelayno marka la idhaha jannada gala dee inaa dadkaa yaryaree jannada gelaye markaasna dee taa ilaahay jannadii wada gelinayo haddaba ila bifadli raxmatihi waa naxariistiisa fadligeed iyaahum waa kuwan wildaanta uba naxariistay taas iyagina way ku sabreen musiibadaasaa hesho way kuba sabreen naxariistaasaa ilaahay jannada kuba gelinaya qultu waxaa uhi wasnaani ay waman maata lahu snaani seebay arrintiisu noqonaysa qaala wasnaani waa xadiidka si aan kuba soo aragno xadaثana caliyun waa ina madini un qaala xadaثana muctamiru qaala qara'tu calى اlfudayri can abi xariiزin an alxasana xadaثahu biwasida ana sacsacata bna mucaawiyata xadaثahu anahu laqiya bal cali waa ina madini muctamir ibnu sulaymaanna waa kitaabka waa kusoo noqnoqon doonaa waa ina sulaymaan ibnu darkhan fudaylkanna kolley fudayl ibnu maysara la yidhaah waayo fudayl ibnu ciyaadiya maaha waa fudayl ibnu maysar abu mucaadin albasri waa nin dadkii dee saxaabada wax ka soo gaadhay laakiin aan arag kaba midoo saduuqa abu xariiskanna magaciisa cabdullaahi ibnu xusein baa la yidhaha waayo kuyadiisi un baan haynaa bal magaciisu waa cabdullaahi ibnu xusein alasi sijsataan wadankii la odhanayay ee abu da-uud iyo dee dad badan loo tiiriyey buu qaadi kaba ahaaba bal waa nin bal matalan kolley aimo kala duwani ay daciifiyaan xaafid ibnu xajarna saduuqun yukhdi u kaba cabiro waa nin run badan laakiin akhdaay ay kaba dhacdo markuu wax warinayo ay kaba dhacdo waana jaanibkii rag kala duwan ay ninkan uba daciifiyeen bal taasba weeye waa ninkan imakaan hayno waana ninkan horun bay isla dabaqayiin haddaba abu xariis baa wuxuu ihi ana alxasana xadaahu xasanu lbasri baa u waramay biwaasida magaaladii waasid la odhanayay ciraaq ku taalay xajaaj baa dhisay ayuu isagoo isagoo jooga oo wuxuu ugu waramay ana sacsacata bna mucaawiyata waa nin reer tamiimo axnaf ninkii la odhanayay dulqaadka badnaana adeerkiiba ahaa sux buu leeyahay baa la yidhaha rasuulka ilaahay waa la kulmay barhkoodnama mukhadramun bay kaba dhigaane haddaba sacsacata bna mucaawiya ayaa xadatha u waramay oo wuxuu ugu waramay xasan buu u waramayaa annahu isagu laqiya inuu la kulmay abaaderin abaadar mutawashixan xaalu huwan yahay hilaaban yahay oo dee taas qirbatan qirbada asalka hore dee waa qarbadkii dee halkan markaa dee qirbadii asalka odeetay ama sibraarkii oo kale dee waa isagoo sito ayuun bay noqonaysaa biyihi waxbaa uguba jiray ama wax kaleba saacan adigu bal biyo u dhe laakiin haddii aan dee kaba dhigno qirbatan wixii asalkeedu ahaayoo harag ah oo dee kolkol ama masallaha u qaateen ama waxyaalo kale dee kolley bal taasoo macnaa laabisan qirbatan oo adigu waa qirbad buu siday un qaala markaa wuxuu yidhi sacsaca ku odhanaya maa laka maxaa kuu sugnaaday min alwaladi dee waa iswaraysi caruurta xaggooda iyo abaadarin abaadarow imse caruuraad leedahay qaala markaa abudari isagoo intii ugaba jawaabin buu yihi damalaha waxyaalo kaba dhintayna way jireen alaa uxadiuka ma ku waramaa shay bishaaraba ah qultu bala abudar baa odhanaya markaasuu yihi ninkii sacsacan ahaa ee iigu waran qaala wuxuu ihi abu der samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama yaquulu maa min muslimi yamuutu lahu ثalaaثaة min alwaladi lam yablugu اlxinsa kolley waa jumlaha intii hore inaan soo arag arrinkuna kama saarayaan xagga hawaabka iyo fadliga dadkii waaweynaa oo ruux kastoo u ruuxa kaba dhinto oo dee uu kuba sabro ajri badan ayuu leeyahay oo ilaahun qadarkiisa og yahay laakiin dee carruurta yaryar laakiin wax gaaray sii leeyihiin oo waa taa axaadiisa horen aan kusoo haynay waana cibaaro marka hore aan soo yar qaaday ee aan gaadhin waqtigii dee takliifka waqtigii dembigooda la qoriyo takliifka aan gaadhin way u saqiireen ilaa oo dee ixtisaabkiina waa jira hadday taasi jirto adkhalahu llahu ljanata ilaahay baa jannada gelinaya bifadli raxmatihi naxariistiisa ilaahay fadligeed iyaahum kuwa yaryar uuba naxariisanayo xadiidku kole waa macanaha inagu soo noqnoqday waana xadiidkii baabka u dambeeyey kole xadiid baa kaba dambeeya wamaa min rajuli nin ma jiro actaqa xoreeyey muslima ruux muslima ilaa jacala allahu ilaa uu jiro jacala allahu ilaahay waa yeelayaa caza wajala kula cudwin xubin kasta oo minhu isaga kaba mida kaa la xoreeyey fikaakahu meekan la xoreeyey kaba mida fikaakahu furashadiisa naar laga furto likulli cudwin cudwin kastoo minhu kii muctiqaa kaba mida oo macnaa kolley macnahani axaadiid kale ayuu inooguba yimi bal xadiidkan kaba heer sarreeyuu inooguba yimi haddii ruux muslimi ruux kaleo muslima uu xoreeyo adduunyadiibuu dee riqigii iyo cadaabkaa addoonnimu ka saaray ka fakiyo uu kaba xoreeyey ilaahay wuxuu ku abaal marinayaa xubin kastoo xubnihiisa kaba mid ah naar buu kagaba xoreynayaa dee xubintaa kaa ka mida ee uu xoreeyey muqaabilkeed oo waxa weeyaan madaxii madaxii baa u dhigmaya na waa lagaga xoreynaya ujeeddada koladuu xoreeyey xubnihiisii oo dhan waxay mudanayaan naar in lagaba xoreeyo iyadoo xubin kastaba xubin uu fikaag iyo fida u noqonayo xataa farjahu bifarji sida lafdiga saxiixa kuba yimi ilaa ay gaadho in dee farjigii kaa muctiqiina uu noqdo sabab iyo firar dee lagu xoreeyo kan isagu xoreeyey dee farjigiisa laguma xoreeyo bal markaa taas abaalkaasaa kaba imanayo ruuxii ruux muslima naar ka mee cadaabkan riqiga ka xoreeya ilaahay isna cadaabkii aakhiru kaba xoreynaya ka badbaadinaya waana fadli weyn weyn xdثna cبداللahi بن أbي الأسود qال xdثna زكريا بن cمرة الأنصاaري qال xdثna cبدالعزيز بن صhيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وsلم kolley kitaabkana intii aan soo haynay xadiiث keliya mooyaane dee sanadka ugu yari kan buu ahaa markay rasuulka ilaahay iyo bukhaari afar ay u dhexeeyaan mid baynu soo aragnay sanadkuna daciif ahayoo saddex ay uba dhexeeyeen weli hulaati dambe ma hayno dee kuwo ka dheerna waa taa aan soo arkayno tirado intaa kaba badan tahay ee imaka waa afar cabdillahi bn abilaswadka sheekiisna waa nin xaafido hiqa ah laakiin dee sa ruwaad kala duwan ka dhacdo weliba maanta dhowr ay ku sugan yihiin casharka saaka bal waxa weeyaan aabihii baa loo tiri ama awowgii baa loo tiriyey cabdullahi ibni moxamed ibni abilaswad baa la yidhah waa nin hiqoo xaafida weeya baan leenahay zakariya ibnu cumaarana isaguna awowgii baa loo tiriye ninkan waayo haddana waa ishkaalada kolkol kutubta taraajimta markuu ruuxu isqaato uu isdhaha kutubtii taraajimta eeg ninkiina awowgii looga tiiriyey waxaa dhici karta dee meelihii ka daydayo o dhan inaanu kaba helin sababto dee meel kaleu kusoo arooraya halkii magaca aabbaha ayuu kusoo arooraya ninkana zakariya ibnu yaxya ibnu cumaara la yidhaha cumaarahani waa awowgii awowgiisana kolkol waa loo nisbeeya sa halkan baa dhacday waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid ah waa dabaqadii ugu horeysay imaam malik iyo dabaqadiisi kole waa nin saduuqa marka ama cabdilcaziiz waa inoo imo nin hiqa ah dee asxaabtii anas ee kolley axaadiidiisa badan warinaysay kaba midhe wuxuu uhi anas ibnu malik can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala man maata ruuxa uu dhinto lahu isaga uu dhinto halaaatun saddexoo saddex xarura kaba dhintay kuwaasoo lam yabluquu aan gaadhin alxinsa adkhalahu llahu ilaahay uu gelinayaa isaga iyo wa iyaahum iyagaba bifadli raxmatihi naxariistiisa fadligeed buu aljanata jannada ku gelinaya kolley waa macaanida aynu xadiidka dee horeynu soo wada marray waana xadiidka saxiixe bal baabka halkaasaan ku dhaafaynaa wuxuu yihi markaa musanifku baabu man maata lahu siqdun bal waxaan arkaynay de waa ilmo intuu isagoo nolo ruuxa ugu soo dhashay ka dhintay ajrigaa badan buu lahaaye bal ruuxa dee dhicis ujeeddadu ilmo aan dhammays ahayn oo ama aan waqtigiisii dhammaan ayaa soo dhashayba wuxuu kuba soo dhashayba isagoon waqtigiisii gaadhin dee sanqadha iyo nolol calaamadeed waaba laga arkee waa dhintay dee saasaa cibaaradu keenaysaa ama se de waa ilmaha weli xataa dee baktiba kusoo dhashay oo kale waa de isagiiba ilmaha uu filayay ee sugayayoo dee markaa iyada nafteedu dee waxay yeelanaysaa inay waa nooc musiibo way noqonaysaa wax helaybe haddaba bal siqdi ruuxaas intaanu dhammayn dee aan muddadiisii dhammaan ilmahaa soo dhacay dee hadd ruuxii uu kaba dhinto waxaa xukunkiisa iyo hadduu wax jiraan iyo fadli ma yeelanaya taas buu baabkeediya xadaثna isxaaq ibn yaziida qala xadaثna sadaqat xadaثna isxaaq ibn yaziida qala xadaثna sadaqaة bn khaalidi qala xadaثanii yaziid bn abi maryama can umihi can sahl bn اlxandaliya kolley walaa intii aan silaa ku joogso kuwa joogjoogsadee laakiin haddana waa dee waxyaalun baa jira ragga qaarkoodna ma soo noqnoqonayaan oo taasaa dee ta ay tahay kolkolla markaan magacsan oo kale uu loo tiiriyana dee in marka hore laysku baraarujiyo waa muhim e isxaaqan isxaaq isna isxaaq ibnu ibraahim ibnu yaziid baa la yidhaha ahowgii baa loo tiiriyey sa halkan oo kale waa nin reer dimashaq ahaa cumar ibn cabdilcaziiz mawaalidiisiibuu kaba mid ahaa walow dee aanu isagee de waa malaa waa tafiirtii unbuu noqonayaa waaniyo nin sheekha bukhaariya in atbaacu taabiciintii raggii la kulmay cumar dee iyo dee bal dadkii la kulmay lamuu kulmina waa ka dambeeyey se waa mawaalidiisa ay yidhaahaan bal waxaan leenahay waa isxaaq ibnu ibraahim ibnu yaziid ayaa ninkan laba yidhaahaa sadaqat ibnu khaalid isagu wuu inagu soo noqnoqday oo waxoogaa horeba waan kaba soo aragnay waxaa iyaduna saaka cusub yaziid ibnu abi maryam can ummi hooyadii horta ma hayno waxaana laga abla de kutubtii taraajimta xataa halka mubhamaadka xaafid ibnu xajar oo kale taqriib waana fasal uu tahdiibulkamaal iyo xataa laba dheer yahay jaanibkaas kumuu soo aroorinoo malaa tarjamo uma hayaano waa haweene aan la aqoon dumarkana kolley hal wuxuu ugaba yimaadaa kalamo taan idhi jahaala u badan be dee mid been lagu tuhmayo ama beenaalo ahayd kumay jirin dumarka ruwaadda ah kumay jirin inankiisan yaziid ibnu abi maryam kolle waa dadkii dee la kulmay saxaabada wax ka soo gaadhay laakiin aan laba kulmin waa saadisa kuu kaba cabiro xaafid wuxuu ka cabiraa laa ba'sa bihi laakiin waxaan leenahay culimo kala duwan baa tawsiiqiya bukhaari baa kaba mid ah ragga tawsiiqiyo ibnu maciin baa ka mid ah abuxaatim iyo baa kaba mid ah bal taas weeye arrin baana jirto albani raximah اllahu tacaala qeybtan daciif ladabi lmufrad buu ku soo arooriyaa bal halkan aan hayno aharkan aan hayniyatan ayuu ku soo arooriyaa waxaanu cibaaru raaciyaa ah yaziid ibnu abi maryam iyo hooyadii majhuulaani labadooda lama yaqaano markaa sax weeye hooyadii waa majhuulo laakiin yaziid in la yidhaha waa majhuul kolley meesheeda maba taallo asal ahaan dee imankaa inuu sheekhu meel kale uu kalaam kale ku leeya war uma haye yaziid bukhaari ibnu maciin abu xaatim iyo rag kaleba way tawhiiqiyeen oo waa nin hiqaa weeye yaziido in la yidhaha waa majhuul asal ahaan ma aha ee laakiin hooyadiibaa jaaladu jirtaa taawe marka ayay ka warinaysaa waa can sahl ibni xandaliya bal de waxaan leenahay maha kitaabkeena saxiixa bukhaari ruwaadiisu ka mide iyo sunanta muslim yaanu kuba sugnaaninbe saxiixa bukhaari kale bukhaari baaba kitaabkiisa saxiixa kaga wariye can sahl ibni اlxandaliyati sahl ibn اlxandaliya ayay ka warinaysaa waa saxaabi isna axaadiis badan aan lahayn sahl ibnu camrin ayaabay idhaahaan ama sahl ibnu rabiic ibnu camrin waa la idhaha xandaliyadu waa hooyadii nisbadeedii weliba oo reer bani xandal waa reer tamiima ayay kaba mid ahayd waa saxaabi cibaado badnaa oo taasoo kale axaadiis imika halkan hadal uu leeyaha inooguba sugan uxud iyo wixii ka dambeeyey waa joogay inuu asxaab alxudaybiye ka mid ahaana way noo soo socotaa laakiin beder sa muuqata ma joogin beder kumay darin waa uxud iyo wixii kaba dambeeyey waxaana jirta imaam nawowi raximah اllahu tacaala riyaad saalixiinka kitaab libaas kitaabka aada u qiimaha badan dee waa riyaad saalixiin bal waxa weeyaan kitaab libaas markuu dee dharki iyo waxyaalaha kaba hadlayey baa xadiis dheer buu soo arooriyaa abu da-uud buu kaba soo naqliyaa xadiidka nin uu magacaabuu marka dambe yidhi dee sanadku waa xasan waxaan hebel ahayn oo isna muslim uuba wariyay laakiin tawsiiqiisa isku khilaafsay u magacaabay ninkaas buu abiyiha inuu abudardaa la fadhiisanayey waa majliskiisoo la joogo ayuu ninkan soo mari jiray waxaana halkaa kuba sugnayn xadiidkaas nin dee keligi qaaliban dadka lama joogsan jirin lama fadhiisan jirin ninkaa mutawaxidka ayuu ahaa salaad badanna waa ku jiri jiro markuu salaada kaba yimaado ama masjidkana intaa dariiqa tasbiixiya waa laftiga xadiidka abi daawuud ayuu kuba jirayay istikfaar iyo ilaah gurigiisa tago marka waxaan uga jeedaa xadiidka abudarda ayaa uu soo maray waa majliskiisii oo markaasa maxaa kuba sugnaa xadiidka halkaan sheegaya ulaamaysaa ma soo naqlinaya xadiidke kalimatan tanfacunaa walaa taduruk abu darda baa ku yihi noo dheh kelimadna anfacda adigana aan wax ku yeeliba markaasuu xadiid rasuulka ilaahi axaadiistiisii kamida u sheegay maalin labaad ayuu isagana sii ku yidhi xadiid kale ilaa adigu afar baa jira waana malaa riwaayaadkiisa laba hayo ee uu leeyahay oo bal xadiidkaas kelimaadkii ma soo naqlinayo intaba axaadiis rasuulka ilaahi kaba maqlay ayuuba sheego dee isaguna uu abudarda ku lahaa marka uu soo maro waxaad nagu tidhaahaa ama noo sheegtaa kelimo annagana anfacaysa wax noo taraysaa oo adigana aan wax ku yeelayn markaasu xadiid axaadiisii rasuulka kamid haddaba loo ninkaa laakiin halkan xadiisu rasuulka ilaah inooga soo naqlinaya inooguma sugnee wa kaana laa yuuladu lahu cibaaradu waa tan nin caqiim u ahaa aan caruur waxba looma dhali jirin faqaala wuxuu yidhi lan yuulada lii in lay dhalo fi lislaami islaamnimadka dhexdiisa waladun ilmo siqdun dhicisa iska daa maha mid dhamaysa mid dee dhiciso muddadiisuba dhammaan haddii inuu ii dhasho oo faaxtasibahu aan markaa dee isagoo hadda bakti baaba kusoo dhashay tamaamba ma aha oo ma dhammaan oo muddadiisa may dhammaan aan ku sabro oon dee ajrigiisana ilaah agtiisa tirsado ayaa axaba ilaya anigaan xaggayga looga jacayl badayo macnaa fadliga ay leeyihiin buu tilmaamayaa min an takuuna lida isaguna taa muu helin oo waaba nooc cadiyo dadkuna musiibaha uba arkeene aanu helin iyo minxum min an takuuna lii inay usugnaatay addunya addunyadu jamiican iyo wamaa fiiha addunyadiiyo waxa kuba sugan oo dhan oon wada yeesho fi lislaam in ilmo yaroon dee tamaam ahaynba intuu ii dhashay oo dee taasoo kale de waa isagoo baktigii soo dhashay ama markii uu dee dhaar dhawaaqayba waaba naftiiba kaba baxday oo waa siqidkaan muddadiisii dhammaan kaasi ii dhashoon ixtisaabkan waa arinku amuhimkan aan ku sabro ixtisaab xaggayga ka ayaan adduunyo dhon kaba jeclahay wa kaana bnu lxandaliyati in xandaliya wuxuu ahaa miman baayaca taxta shajarati rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi geedka hoostiisa dadkii kula baayacoday ilah yihi laqad radia allahu can اlmuminiina id yubaayicuunaka taxta الshajara bal xadiidkiisa waa aar waa hadalkaas isagiina waxaan kaba faa'iideysanay waa taa dee waana ninkaa mansilada lahaa qaliban dad aan dhex geli jirin arrintiisu salaad ahayd markaa uu salaad ka baxo gurigiisa ku socdo waa tasbiix iyo taxmiid sheeko kale ma jirto iyo hadal kale kitaa xadiidkaan idiin sheegayo abi daa-uud iyo bay kuba sugnayd ee dee imaam naweyne riyaadka radia allahu tacala canh uu kuba soo naqliyey xadaثana mxamed bn salaam qaala akhbarana abu mucaawiyaةa qaala xadaثana alacmashu can ibraahim ataymiya can اlxaariث bni suwaydi can cabdillaahi waa asaaniiddii aad iyo aad u heerka sarreysay asaaniidan oo dhan maxamed ibnu salaam iyo abu mucaawiya maxamed ibnu khazim iyo acmash sulaymaan ibnu miraan intaba waan soo maray ibraahimna ibraahim ibnu yaziid ataymi baa la idhaah waa nin caabid ahaa siqa ahaa taabiciintii dambe kaba mid ah xaris ibnu suweydna isna waa nin taabiciyo asxaabtii waaweyne iyo xertii waaweyneyd ee cabdullahi ibnu mascuud qiimaha badnayd ayuu kaga mid yahay xaris ibnu suweyde cabdillahi markaa waa ibnu mascuud sanadku waa sanad reer kufa ama reer ciraaqa markaa waa ibnu mascuud ninka la idlaaqaya qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi ayukum kineebaa maalu waarihika isaga dhaxlaya maalkiisu axabu ilayhi xaggiisa looga jacayl badan yaho isagu uu ka jecel yahay min maalihi xoolihiisa bal waa dadku weydiinaya kuma xoolaha ruuxa dhaxlaya ka jecel xoolaha uu isagu leeyahay qaale waxay idhahan yaa rasuula allahi maa mina annaga naga mid maaha axadun axad oo ma jiro axad annaga naga midi ilaa uu jiro maaluhu xoolihiisa uu isagu leeyahay ayaa xabu ileyhi xaggiisa looga jacayl badanyao isagu uu ka jecel yahay min maali waarisi ka dhexlaya oo waxay leeyihin dee arrinku nin kastoo anaga naga mida xooluhu isagu leeyuu jecel yahay uu ka jecel yahay ruux kale oo waariskiisa xoolaha uu leeyahay rasuulka ilaahay markaa wuxuu dee marka waa intii uu su-aasha bal iyaga inuu bal arrinkana baraau ku baraarujiyo ay fahmaan bal ay usoo jeestaan buu dee su-aasha hore u weydiiye faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam iclamuu waxay ogaataan annahu laysa minkum inaanu idinka idinka mid ahayn axadun axad ilaa oo idinka idinka mid yahay maalu waarihika isaga dhexlaya xoolihiisa axab ilay min maali saa u tidhaaheen maaha ruux kastoo idinka idinka midi ninka dhexlayaa xoolaha uu leeyahay ayuu kuwu dhab ahaan isagu u leeyay kaba jecel yahay oo arrinku suu yahay waa kan maaluka adiga xoolahaagu dhab ahaan aada u leedahay maa qadamta wixii kaa horeeyey hormarsatay weeye wamaalu waarihika ka adiga ku dhexlaya maalkiisuna ma akharta waxaad dib dhigtay weeye macnaa waxa weeyaan ruuxu intan uu nool yahay dee maalkan uu gacanta ku hayo xaqiiq ahaan isagaa loo nisbaynayaa laakiin ficlan dee haddii aanu isagu wuxuu cunay ama uu xidhay ama uu hore marsaduu sadaqaystay waa inta uu ficlan leeyahay intaa aanay ahayn marka uu dhinto xoolihii waxaa yeelanaya ruuxii waariskiisa ahaabaa xoolihii yeeshay marka haddii aan eegno xoolaha aanu la bixinin aanu iska horreysin ama aanu si kale u isticmaalin intan uu nooliye isagaha looba tiiriye laakiin ma-aalka markaan eegno iyo waxay ku dambaynayaan waa xoolihii waariska wuxuu isagu leeyahay dhab ahaan leeyahayna isagu dee wixii uu si kale u isticmaalay mooyaane waxaan uu sadaqaystay ee ama dariiq khayra uu ku bixiyey ee ka horeeya ee aakhira ajrigeed iyo hawaabkeed weliyo ficlan kaas buu dhab ahaan u leeyahay marka dadka marka la eegana dee arrinkani waxaa dhici karta dee ruuxa raqbadiisa aakhira ay badan tahay mooyaane xataa kolkol dee ma sahlana inuu ruuxu wax ku deeqo waxaa sadaqaha de ajriya arrintu ay tahay un laba aqaluu lahaa waxa halkan u yaalay maqsinkan yaalay uu maqsin kala geeyin baabay noqonaysaa bal maqsinkani way baaba-ayeen waxa yaalaaye kan kale meel waxay ka baaba-ayaan maaha haddana dee taas jacaylka adduunye laba jeceliyay ayaa wuxuu keenayaa kan inuu ku bakhayro inta badan aanu quudhin oo bal maalan taas oo kale oo uu jeclaado kolba waxaan gacantiisa ku haysta ayuu ka jecel yahay waxa uu la baxay waxaan uu haye ee u baaqiyay uu ka jecel yahay waxa uu la baxay ficlanna waxa uu la baxay buu leeyahay ee kan kale maalinta uu dhinto xoolo dad kale ay leeyihiin buu noqonayaa xisaabtiisii isagii hala weydiiye laakiin dadkaa kalea ku intifaacayo oo hadday wanaag ku sameeyaan iyo khayrna khayrkaa iyagaa leh hadday shar iyo xumaan ku sameeyaanna dee isagiina waaba kaba sii fogyo wuxuu kuga yeelanaya maba laha dee waxa dhici kartana xisaabtii waa ku baaqi bal markaas saasuu yihi rasuulka ilaahay mid kastoo idinka idinka mida taasaa jirta maalkiisuna waa waxa waxa weeye uu hormarsaday maalka waariskuna waa waxaa uu dambaysiiyo waa geeb dee xasi iyo boorin laysku boorinayo bal maalkii wixii khayrka lahaa ha lagu bixiyo arrinku maaha iyadoo rasuulka ilaahay leeya asal ahaan yaan waxba lagaa dhaxlin waxba yaanay kaa hadhin wixii wada bixiyo waxaan ognahay sacd ibn abi waqaasba markii uu doonay maalkiisa inuu wada sadaqaysto inuu rasuulka ilaahay taa u diiday ilaa kala barh xataa uu diiday ulu buuba ogolaaday waxaanu ku yidhi warasadaado aqniyood kaba tagtaa iyagoo dadka barbaraya inaad kaba tagtaa kaaga khayr badan markaa muhimku waxa weeyaan ruux haddii dee wixii la wada hadho waxba kaba bixin waayo waa ta madmuumka waana tan oo kale inuu wada bixiyo isagoo dadkan leh ilaah baa dee arsaaqaya anigu waxaygii waan wada sadaqaysanayaa may taasna waa ta loo diidayaba khaasatan duu maradkii wafaad iyo waxyaalahaasi ama xanuunsanayo isleeya waabad kaba tegaysa laakiin arrinku waa xasin infaaqii iyo boorin layskuba boorinayo dee khayrkii samayntiisii iyo waxyaalahaas iyo maalkiisii wax kaba mida inuu iska horreysiiyo ficlan maalkaas buu leeyahay oo wixii u suurto gelaye maal ahaa fii wujuubi almubaraati iyo duruq si uu aakhira uga intifaaco inuu waxa weeyaan iska horreysiiyo weeye laakiin isaga iyo xadiidkiisa cadna dee saasay kala yihiinoo maaha wax imaka halkan isburinaya ama istacaarudaya maaha laba xadiid baa inoo yar dambeeya labaduba ibnu mascuud ee waqtiga ay yar cidhiidhiye bal inta dambaan insha allahu tacaala sanadka lama soo noqoniyo sanadkii horey labaduba wada leeyihiin bal si aan dee macnahooda u yar dabdin karno insha allahu tacala casharka dambe inooga bilaabmi wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka